golaha sharafta leh beesha saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaan uun u soo saro kacay inaan idin mahad celiyo aad idinku mahad celiyo mudane guddoomiye shaqo aad iyo aad iyo aad u badan ayaa guddigu soo qabatay oo afariyosideed iyo afartan saacadood aanay u kala kicin runtii waxaan leeyahay waxa weeyaan waxay tusaysaa wada shaqayn iyo dowladnimo iyo kala dambayn iyo istixkelin bay tusaysaa inkasta oo hadallada qaar ku jiray mxuuaha sharaxaadda aan meesha ku qorayn xanafi ku jirtay haddana waan iska dhaafayaa leanna hadalka nuxurka hadalka nuxurka laga qaataa maarka nuxurku waa fiican yahay wixii kale waxyaalahaan sharcigaan raacsanayn baa la soo qorayo waxaas ayada imika waan iska dhaafayaa de waa mar kalean ka wada hadli doonaa taasi waa taa wey ta labaad waxaan idinka mahad celinayaa inaa naga aqbasheen inaan muddo yaroo kooban idinku keenno arrinta yar ee loo baahnaa ee ciidamadaha inaan wakhti kooban idinku keenno waxaan runtii filayaa waxa weeye iyadoo la tixgelinayo waddankeenina halkuu marayo aniga waxa iga dhaadhacsani waxa weeye in sharciga la raaco wakhtiga loo baahan yahayna laydin siiyo laakiin adduunka ilaahay exceptions baa jira meel walba waxbaa jira emergency baa jira wax soo kordhay baa jira dhaqaaliheennu aad buu u yaryahay laakiin haddii waxay noo soo kordhaan inaan in yar dabadeed idiin keeni karo od iga aqbashaan aad baad ugu mahadsantihiin hadal dheer looma baahna asalaamu calaykum aad baad u mahadsantihiin waa idin mahadnaqaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu